laba kun sagaal boqol lixdan iyo kow arday oo ku nool degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle ayuu maanta usoo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka labaiyo tobanaad kuwaas oo imtixaanka ku galay shan iyo toban xarumood oo ku kala yaala guud ahaan degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle siciid xagar camarow ayaa fariin dhiirigelin iyo hambalyo ah u diray ardada dugsiyada sare ee dalka oo dhammaystay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka labaiyo tobanaad gaar ahaana kuwa ku galay deegaanada hirshabelle
imtixaanka maanta inoo dhammaaday wuxuu saacaddan ka wada dhammaaday dhammaan deegaanada hirshabelle warshiikh jowhar balcad jaalaksi buloberde beledweyne matabaan intaasoo imtixaanka goobahoy lagu galaaya ahaa saacaddan ayuu ka dhammaaday dhammaantoodna warbixinnadoodiina soo gaaray si sharafley ku dhammaadeen si nabadgelyoley ku dhammaadeen ardada soomaaliyeed ee imtixaanka gashay ee rag ee gabdho iyo wiilal leh sanadkan waxaan aad ugu faraxsanayaa gabdhaha imtixaanka noo galay inay ahaayeen kun iyo siddeetan gabdhood oo gabdhahan sharafka badan ah oo aniga gabdhahaygii ah oo aan rabay inay kulligood ilaahay wada guuleeyo kaalmo fiicanna soo galaan wiilasha oo ayagana ahaa kun iyo siddeed boqol iyo ka badan ayagana waxaan u rajaynayaa inay guulaystaan ay ayagana ku soo baxaan kaalmaha hore waxaa ogaataan tartan baa wuxuu igala dhexeeyaa maamul goboleedyada kale waxaan rabnaa tartan fiican waaye jallengeskaas inaad nagu ceebaynaa hadduu ilaah yidhaa oo aad soo gashaan kaalmaha hore kaalmaha tobnaad hadduu ilaah yidhaahdo wasiirka wasaaradda waxbarashada hirshabelle siciid hagar camalow ayaa u mahad celiyey ciidamada amniga gaar ahaana booliiska siday uga shaqeeyeen amniga goobaha imtixaanka waxaan uga mahad celinayaa dhammaan kormeerayaashii ka yimid wasaaradda waxbarashada federaalka madaxdii iyo amnigii iyo ciidankii oo taliyihii agtayda joogo oo ka yimid dowladda federaalka soomaaliyeed ciidankeeda booliiska marka hore sideedaba waxaan mahad gaara leh taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed taliska ciidanka booliiska hirshabelle oo mar kasta naga gacan siiya amniga iyo qaadadda imtixaanka iyo badqabka imtixaanka marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed imtixaanka qaranka ee fasalka labaiyo tobanaad ayaa usoo gabagaboobay in ka badan soddon iyo sagaal kun oo arday guud ahaan dalka waxaana si siman u qaadayay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya